kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaa meel walba oo dunida ka joogtaan halkani waa daljir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada barnaamijka xulashada maanta waxaa idiin fududaysay shirkadda goolis qodobada barnaamijka ku maqli doontaana waxaa ka mid a taliyaha qeybta booliiska gobolka nugaal iyo guddoomiyaha gobolka ayaa ka hadlay howlgal ciidanka booliisku ay sameeyeen kusoo qabqabteen khamri baabuurtii lagu waday iyo weliba hub siyaasi cali maxamed axmed cali daacuun oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa si weyn uga horyimid doorashada dad badan ee ka socota dalka soomaaliya isagoo ku tilmaamay inaan doorasho lagu sheegi karin guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa maanta deeq raashina kala wareegay ardayda dugsiga sare ee imaamu shaafiici ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ee puntland ayaa ka waramay doorashadii lagu soo gabagabeeyey puntland guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika ee garowe oo aanu ka wareysanay heshiisyo jaamacaddu ay la gashay jaamacado kale oo debadda qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo qadar cawl mahadsaned axmed madasha wadatashiga qaran ayaa maanta oo talaadaha ku shiraya magaalada muqdisho iyagoo ka wada hadlaya sida laga yeelayo muranka ka taagan xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya gobolada sool iyo sanaag shirkan oo lagu iclaamiyey warmurtiye sideedii bishan ka soo baxay madasha ayaa wax la filayaa arrimaha ugu weyn ee looga hadlayo inay yihiin xalka gaarista halka laga soo dooranayo xubnaha gobolada sool iyo sanaag waxaa lagu wadaa in shirka uu ka furmo gelinka dambe ee maanta magaalada muqdisho maadaama aanay qaar ka mid a madaxda madashu ku sugnayn magaalada muqdisho lana filayo in gelinka hore ee maanta ay ka yimaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin toddobaadkii hore shirkii magaalada muqdisho ugu qabsoomay madaxda madasha qaranka ayaa waxaa ka maqnaa madaxda puntland iyo jubbaland inkastoo wakiilo matalaya ay ka qayb galeen beesha caalamka ayaa hore u sheegtay inaanay aqbali doonin wax dib u dhac oo ku yimaado doorashada waxayna ka digeen cawaaqibka ka dhalan karaa haddii sanadkan ay dhici weydo doorasho doorashadii aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka xubnaha u matalaya puntland oo muddo bil ka badan ka socotay garowe ayaa xalayta lasoo gebagabeeyey waxaana xildhibaanadii ugu dambeeyey ay noqotay gabadh la yidhaahdo igraha yuusuf xirsi oo ka soo jeeda gobolka sool guddiga doorashada dadban ee puntland ayaa sheegay in doorashada lasoo gunaanaday islamarkaana la doortay soddon iyo toddoba xildhibaan oo aqalka hoose ah oo u matalaya deegaanada puntland halka hore loo doortay koob iyo toban xildhibaan oo aqalka saraa toddobiyo soddonka xildhibaan ee aqalka hoose waxaa ku jira toddoba haweena halka aqalka sarana saddex ay yihiin haween siciid jaamac qorsheel oo ka mid a guddiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa ku dhawaaqay natiijada kursiga soddon iyo toddobaad ee puntland ku yeelanayso aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo ahaa kii u dambeeyey waxaana ku guulaysatay igraan yuusuf xirsi oo heshay soddon iyo laba cod halka ayaan cali ismaaciil oo la tartamaysayna ay heshay sagaal iyo toban cod madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa shalaytoo sheegay inaanu u baahnayn inuu ka qayb qaato warbixinada sirdoonku siiyaan madaxweynaha ee maalinlaha sababta ayuu sheegay inuu yahay qof caqli badan oo aan waxaasoo kale u baahnayn waxaan ahay nin caqli badan ma doonayo inaan maqlo hadal isku mid ah maalin kasta oo muddo siddeed sano ah idaba jooga ayuu yidhi donald trump trump oo wax laga weydiiyey warbixintaasi ayaeda ay soo saartay ee joornaalka washington post arkay ayaa sheegay in kuwaasi aan waxba la weydiinaynin dadkii sheegay in sadaam xuseen haysto hubka wax gumaada cid kasta ayay noqon kartaa ayuu yidhi donald trump xildhibaano ka mid a aqalka shuyuukhda ee maraykanka ayaa xujeeyey in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo in dowladda ruushku isku dayday inay gacan ka geysatay guusha trump donald trump oo lagu wada bisha janaayo labaatankeeda in loo dhaariyo xilka madaxweynaha ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo diblomaasiyadda maraykanka ee ku aadan shiinaha oo ah one china wax la yidhaahdo taasi oo meesha ka saaraysa jasiiradda taiwan arrintani ayaa la aaminsan yahay in si weyn ay uga caraysiinayso dalka shiinaha warkii waa naga intaasi aan dib idinku celiyo qaybaha hadhe ee xulashada
mar kale kulanti wanaagsan
adeegga waa'ikan waa adeeg u sahlaya macaamiisha in ay ogaadaan macmiilkii ay waceen ee uu ka dansanaa moobilku ama aan la heli karin marka uu daarto ama uu hawada dib u soo galo garaac xidig boqol siddeetan iyo shan xidig sagaal eber xidig afar gees haddii markii hore ee aad wacday kugu yidhi waa dansan yahay ama uu kuu muujiyey calaamad sheegaysa in aan la heli karin qofka aad wacday adeegga waa'i kan oo ah mid fursadda wada xidhiirka dahab ka dhigaya macaamiishana isku haya had iyo goorba waxa uu si qoraal massage ah kuugu soo dirayaa marka uu daarto taas oo sheegaysa in hadda macmiilkaasi la heli karo waana mid ka mid ah deeqda goolis ugu danaysa dadkeeda waayo goolis waxa ay had iyo jeer danaynaysaa in dadkeedu yahay mid isku duuban oo had iyo goor isheli kara iyo dalkeeda oo nabad lagu noolaado goolis waa hooyada isku xidhka bulshada soomaaliyeed goolis waa hoggaanka isgaarsiinta dalka aan ku bilaabay sidaa qodobada barnaamijka ku maqlaysaena taliyaha qeybta booliiska ee gobolka nugaal iyo guddoomiyaha ayaa ka hadlay howlgal ciidanka booliiska puntland ay sameeyeen ee ku soo qabqabteen khamri baabuurtii lagu waday iyo weliba hub waxaana ay sheegeen mas-uuliyiintani in howlgalkani uu ahaa mid guulaystay khamridan oo tiradeedu ay gaaraysay laba boqol siddeetan iyo laba dhalo oo ku jirtay laba iyo toban kartoon laguna siday gawaari gaaraysa shan gaari hal baasoolad iyo qori a k forty seven ah iyo shan nin oo watay ayaa taliska qeybta bilayska gobolka nugaal uu maanta ku soo bandhigay taliska dhexe taliyaha qeybta bilayska gobolka nugaal cabdirashiid maxamuud xuseen oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidanku ay habeen iyo maalin u soo jeedeen sidii khamridaasi ay u soo qaban lahaayeen saaka waa arkaysaan waxaan meesha yaal waxa weeye waxaa iyo wax ka daran baa ina soo gala oo hadda magaalada yaal waana safartii ugu badnayd oo oo oo suuqa soo gashay rag ciidanka ka mid ah baa soo qabtay oo saraakiilah oo yacni maaragtay iyagii waxay mudan yihiin waa aragtaan guddoomiye waxaan doonaynaa waajibkooda iyo dallacsiintooda inay helaan annagu xalayto ma aanu seexan kuwo kaloo hadda aanu meel ku ognahay oo jiraana waa jiraan oo hadda waardiya ciidanka inoo hor fadhiyo ayagana waa keenaynaa waxaan saxaafadda inuku ugu yeernay iyo iyo iyo gortooraha gobolka dalka inaa aragtaan inaan ka shaqaynayno meel shaqo ka socoto inay tahay oo saldhiggii iyo taliyaashii saldhigyada saraakiishii ciidamada anigoo taliyihii qaybtiiya wixii aa noo dirteen waa kuwaa oo ballanta ahay halkaa waxaa cad ilaahay ballantiisa inaanu qaadnay saakana aanu ka soo baxnay waxa iyo wax la mida iyo kuwo kale iyo kuwo hore aad og tihiin iyo kuwo gacan kudhigle ah iyo gaadiid iyo bateriyaashii soolarada oo lix bilood saddex bilood la guranayey oo aanu keennay hallin baa ayagana kiiskoodii naga maqan oo naloo ku maqan yahay waxaan rabnaa ayagana inaan saasoo kale usoo banaan bandhigno inaan maxkamad geyno inaan sharciga soo taagno waxa iyo wax la mida waanu ballan qaadno waxaanu nidhi ilaahay ballantii waxaanu ku galnay inaanu dalka iyo dadka intaba u shaqaynayno waxaanuna waa jireen waa wax hore u jiray waa la qaban jiray laakiin dee tan oo kale waxaad arkaysaan saaka shaqo cusub inay ka bilaabatay waxaas iyo wax lamid haddii la keenayo de waxaad dareemaysan yihiin shaqo jira waxaan ku soo dhawaynayaa barasaarabka gobolka yacni maaragtay cumar cabdullaahi guddoomiye nala arag nagala wareega maxkamadda geeya agaga cishaara dadkii hubkii alaabtii wax qarsoodile maaha diinka maalmeed waa laisla arag wakaa waa ka baxay anugu
guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo isna la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in sharciga la marin doono ciddii lagu soo qabtay khamridan iyo hantidooda hadda qofkii xumaan suuriya adduun iyo aakhiraba ajir buu helayaa waa xumaan waa khamri ilaahay baa xaaraantinimeeyey xashiishadda maakeenta waxaan hubaa saraakiishii iyo ciidankii booliskii xalay intaa qabtay ajar ilaahay horta inuu jiro soo saas soo maaha kitaabkaa inoo sheegay waa khamri haddee wax badan baa waxaa la yidhi ciidanka boolisku oo qaybta gobolka nugaalay shaqa ma qabtaan haddii laga shaqaysiiyo sidaas kula shaqaba qaban lahaay waa kuwa waa laga shaqaysiiyey shaqadiina waa wadaan waa idinka mahadcelinayaa saraakiil soo qabatay madaxweynaha iyo taliyaha ciidankana waa u gudbin doonaa waa la dalacsiin doonaa haddii alla idmo barelaha iyagana waa soo jeedinaynaa inta dhimanna waxaan ku baaqayaa in lasoo qabto dulmigana sidaa loola diriro waad aragtaan hadda qof gadan karaayo wiilashatanu waxaan keligood mabale waa kambani weyn weeye waxay la tahay waxaa la yidhaha kambaniga sarqaaminta dadka ama kambaniga alla ka dheeraanshaha maxaan u bixinaa waa noocaas oo maaha ilan wix ilaahayba ka dheeraa ya waa noocaas marka waxa weeye wax weyn sheekadan waa weyn tahay cid badanna waa geli doontaa cid alla iyo ciddii raad ku yeelato waa la soo qabanaya ciidamada qaybto taliska ciidanka booliskuna diyaar buu u yahay dadka reer nugaaleed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada soona sheegaan waxaa iyo wax la mid ah sida ay hore u sheegi jireenba meeshay ku arkaan haddaan la wada shaqayn waxba qabsoomayaan waxayna ku timi wada shaqayn iyo xog ciidamadu ay ka heleen shacabkooda maxaa yeeley boolisku waa sha- waa waa saaxiibka dadka weeye dadkaa usoo sheegay waana ku mahad celinayaa taliska ee cusub ee qaybta gobolka nugaal tallaabada isdaba joog joogga iyo guulaha oo hore u qaadayo hadaalinino waxaan leeyahay haddee yaan baalkudu ka qayno hore u socda annaguna wixii aad u baahan tihiin garabkiinaan isla taageynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tirada khamriga halka taalaay saddex boqol laba boqol siddeetan iyo labo dhalo weeye waxa weeye waa ujeeda waa labaiyo toban waa labaiyo toban kartoon weeye ya labaiyo toban kartoon iyo kuwo furfura meel loo ninkii sidaa sheegi doona meeshuu waday hubkaan waxaa sitay nimanka ee, burcad khamriga ah caadaystayaasha khamriga lagu soo qabtay ciidamada kula dirireen sharcigan la horgeyn doonaa waana waana hubka dhigis maa lagu sameeyey waa laga dhigay gudaha magaala loo qabtay gaadiidkaasna waa lagu qabtay meesha yaalyaala saddex gaari mase afar saddex yar yar saddex yar yar iyo gaari leyla afar baa la ii sheegay waa la kala saari doonaa waana kala dem badan yihiin ay sharcada islaamka wax ka qabto qorshe kale ma leh saasaan usoo bandhigaynaa oo maalinta maxkamadda lagu xukumayana laba boqol sidde- af- siddeetan iyo laba dhaal la ka tirinaya ma ahan markii u horreysay oo taliska qaybta abliiska gobolka nugaal uu soo qabto gawaari khamri iyo dad lagu eedeynaya inay wateen cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe siyaasi cali daacuun oo waraysi siinayay rediyo daljir ayaa sheegay in doorashooyinka ka socda dalka aanay ahayn kuwo dadban laakiin ay yihiin dulmanayaal la dulmiyey sida uu hadalka u dhigay maxamed lakimaan oo ku sugan daljir garowe ayuu warramay
aada iyo aad baan hadalkaaga mahadnaqayaa wixidda aada isoo wacdeen horta doorashooyin dadban ha ku sheeginina waxa aad ku sheegtaan dulmanayaasha la dulmay dulmanayaasha la dulmay dulmanayaasha la dulmay waxa weeye waa dadkii la dulmay oo ay dulmeen nimanka isku sheegay madasha doorashana adeer one man one vote waan aqaanaa laakiin doorasho dadban macnaheedu waxa weeye caqli dadban garasho dadban aqoon dadban wadaniyo dadban xaqiiqada oo dadban intaas oo dadban ayaa inoo go-aamiyey in aynu samayno wax aynaan garanayn iyaguna aanay garanayn waxaa ka soo baxayna waa boob laysboobo waxaa ka soo baxay cadaalad darro waxaa ka soo baxay selection hebed ii soo geli lacagtaada qaado basebio shanta xubnood ee aqalka hoose cumar cabdirashiid wuxuu siiyey socdiid cabdisalaam konton kun oo doolar wuxuu yidhi iyagii ii soo celi iyagii baa la soo celi mid walba waxaa la tartamay walaashii ama eedadii ama in adeertii waxaa markaa ha ku sheeginina doorasho eh waxa aad ku sheegtaan in dalku uu galay xabaashii siyaasadda cidda gelisayna ay yihiin toddobadaa nin oo maanta meel walba laga habaarayo oo meel walba laleeyahay inkaan alle idinku rid oo meel walba laga leeyahay ilaahay masiibo idinku rid horta waxa dhacay waa waxaase walaal ha ku sheegi doorasho waa abiyuus weeye abiyuus election baa la yidhaahdaa adiguna weriyaasoo mustaqbal baa doonaysaa in meel aan kaga dhicin waa tahay cali daacuun waxaa jira eh, in eh, maanta mar kale laisugu soo laabanayo eh, muqdisho shirkii madasha eh, oo arrimo badan looga hadli doono siyaasiyiin caana sharaxaan uu ka mid yahay ra-iisalaha soomaaliya cumar cabdirashiid eh, madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan farole iyay kula tahay eh, inay usoo bixi doonaan eh, musharaxiintaasi eh, madaxtinimada soomaaliya adeerka dicirkuma xaaraan baa mise waa xalaal adigu miyaadan ilaahay ka yaabaynoo ummadda soomaaliyeed aanan dhegaysiinin warkan cumar cabdirashiid murashax maaha faroole waa ka daacad inuu madaxweyne noqdo waa ka daacad faroole waa nin hudda sheega marka inaad itiraamo waa murashax oo aan rumaysto anoo kaa fadhiya adeer meelka ay ku tahay caalamka inaad hadalkaa maqashiisid waa tahay cumar murashax maaha waa tahay adoo aada u mahadsan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka waxaa tahay siyaasada arrimaha soomaaliya falanqeeya ma kula tahay doorashadan xilligii loogu talagalay walow horay dhowr jeer dib u dhac ay ugu timid in xilligii loogu talagalay ay ku dhacayso iyadoo walaac beesha caalamka ay ka muujinayso adeer beel xaala ma jirtee waa beesha lixaad weeyaanoo waa beel habaar qarta oo korabshankaa dhacay iyo khiyaaladaa dhacday iyo waxaa dhacay bay wax ka qaban lahaayeen iyadana beel xaala ma jirtee waa beesha lixaad doorashada waraysigan waraysigii ka horreeyey waa madasha tigisa siiyey waxaan idhi hadday diisada doorashadu qabsoonto waa ka baxayaa siyaasadda shan iyo tobankeedaa lagu dhawaaqay bay igu yidhaahdeen oo waxba kama jiraan baan idhi maantana adiga waxaan ku leeyahay adeer diisaddan waxba kama jiraan faanoole fari kama qodna kuraastii hartiga waqooyimaa maqan waxaa iibsaday cumar cabdirashiid iyo cabdiweli cali gaas baa heshiis ku ahaa xasan sheikh maxamuud baa ku yidhi war nimayow nimankaasi bisbiyus eriya bay degan yihiin buntlanday ma xukuntaan gobolada faraha ka qaada oo nimankaasi waqooyi waxaa la qaybsadeen shirkaanu ka baxaynaa bay yidhaahdeen axmed maxamed islaam baa ka markhaati ah haddii uu deqooniya xero leeyahay marka adeer waxaa weeye faanoole fari kama qodna kuraastaa waa laga doodi ee guddigii khilaafaadku lixdan dacwadood buu hayaa oo booba oo laysboobay halka aad joogtaan laysku boobay cumar maxamuud oo gabad la siiyey markii hore aqalka sare ah ayaa haddana gabadh kale laga dabageeyey oo aqalkiiyo hoose ah wadma waxaasaa cadaalada wadma waxaasaa diina wadma waxaasaa islaamnimo ah
waa tahay adigoo aada u mahadsan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ugu dambayn xaaladda xilligan waad aragtaa doorashooyinkii maamulada qaar waa soo dhammaadeen garowe xalay ay ugu dambeysay siyaasika ahaan fikirkaa ugu dambeeya ay ka qabto xaaladda dalka ma isleedahay xasan sheekh mar kale wuu soo laaban doonaa haba ka yaabin haba ka yaabin gacanna binin doonow gacantaha socoto washamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha baa ku dhacaysa dalka aakhiruu u diray waa ninka waxan keenay waa waxa hoogan iyo halaagan keenay marka ha ka yaabin xasan inuu soo noqdo hadalkaa saddex sannadood ka hor baan idhi ha iska calfado maanta laakiin xasan sababuu ku soo noqdo garan maayo haddaanu dadkan cusub ee habaarka qaba wixii uu xabay aanu ka ergin
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaalada siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ee puntland khaliif aw cali oo waraysi senior radio delger ayaa sheegay in lasoo gebagabeeyey doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ee soomaaliya mas-uulkan ayaa sheegay in caqabado kala duwan ay la soo gudboonaadeen islamarkaana ay la kulmeen intii lagu guda jiray doorashooyinka aaminalladan axmed cali ayaa khadka teleefonka ku waraysatay isagoo ku sugan magaalada garowe hadal marka horeysa dhammaantiin waa idin salaamayaa idaacadda daljir shaqaalaheeda inta kale oo imaqlaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalaan ka bacdi waxaan xalay soo galagabaynay doorashadii aqalka hoose oo kuraasteedu ahayd soddon iyo toddoba kursi marka laga hadlayo intiisaga aadanay puntland alxamdulilah si fiican bay ku dhamaatay oo degan oo oo nabad ah oo aan wax dibi ka jirin marka intaasaan kuu sheegi karaa
waayahay tirada xildhibaanada ah ee hadda la doortay oo puntland u matalaysa baarlamaanka soomaaliya ee imise gaariyaan
adeer laba aqal weeye aqalka sare kow iyo toban buu ahaa horey baa loo doortay laakiin systemkan dammo aan wadnay wuxuu wuxuu ahaa aqalka hoose ama golaha shacabka soddon iyo toddoba kursi bay ahaayeen marka soddon iyo soddon iyo toddobadii kursiba way soo baxeen
waayahay intii doorashada lagu guda jiray mudane guddoomiye maxaa caqabaad ah oo ka dhashay doorashadii hanaankii u socotay iyo qaabkeedii iyo oo aada noo sheegi kartaa
adeer hadda shaqo kolbaa adag bay ahayd caqabaduhu way iska jireen waxyaalaha aan kuu sheegi karo ugu muhiimsan waxaa kamid ahaa arrinta qoondada haweenka oo lagu qoray habraacyada iyo heshiisyadii laisku madashu isku soo raacday in boqolkiiba soddon la siiyo waliba si gaar ah ay ugu tartamaan dumarku kuraas gaar ah waxaa kamid ahaa waajibaadka annaga nala siiyey markii xilkana loo diibay inaan xaqiijino qoondadaas oo boqolkiiba soddon aanu keenno arrintaasi arrin sahlan ma ahayn waxaan isleeyahay caqabadaha noogu adag bay kamid ahayd waxyaalo kale oo khilaafaad ah oo dadkiio ishaysta oo kuraastii la isku haysto oo way jireen dhaqaalaha oo isaguna iska adkaa oo sidii loogu talagalay aan loo helay buu jirtay arrimo kale oo siyaasadeed oo iska imaan kara oo haddee hawsha laga shaqeynayo ahayd way jireen laakiin waxaan isleeyahay qodobkaasaa ugu adkaa arrimahaas oo dhan si kastaba ha ahaatee waa laga soo gudbay waxayna ku dhamaatay si farxad leh oo degan oo mahadaasu ilaahay way leeyahay subxaana watacaala waayahay
iyo ciddii kale oo gacan ka geysatay dhinac kasta ha ahaatee hadday ahaan lahaayeen ciidamada amniga iyo saraakiishooda hadday ahaan lahaayeen shaqaalihii iyo ciddii ma garanaysaa iyadana hawshaa loo waayahay guddoomiye marka arrinta dumarka oo aada soo hadal qaaday tirada xildhibaanada dumarka ah ee baarlamaanka soomaaliya u matalaya ee puntland oo hadda la doortay imisay gaarayaan waxaa tiri boqolkiiba soddon waa la haleeli waayey in dumarka laga siiyo marka tiradaas waa imisa
tirada laba aqal bay ahaayeen aqalka sare waxa weeye kow iyo toban buu ahaaye oo saddex xildhibaan baa kasoo baxay ama saddex gabdhood qolada kalena waxay ahaayeen soddon iyo toddoba iyadana toddoba dumara iyo soddon rag ah baa soo baxay marka labada aqal markii laisku daro toban xildhibaan bay noqonayaan markii labada aqal laisku daro oo afartan iyo sideed xildhibaan ah toban kamidabaa waxay yihiin dumar
marka caqabaadka idinkaga yimid dumarka in qoondadooda la siiyo ee boqolkiiba soddonka ah maxay ahaayeen maxaa caqabad oo arrintaasi si gaar aad ula kulanteen guddida doorashooyinka haddaad tihiin maxaase keena caqabadahaas
caqabadaha hadde waxaa soo xulayay ergooyinka odayaasha dhaqanka oo ama saxiixayaasha inta kaga aadan puntland iyagoo la qashanaya nabadoonada iyo waxgaradka marka laba nooc bay kala ahayd ergada waxaa la xaqiijinayay boqolkiiba soddon oo u dhiganta lix iyo toban kursi ama lix iyo toban reer kow iyo tobanka lix iyo toban kamid a qodobka kalena wuxuu ahaa in xildhibaanka sidiisaba loo soo saaro oo iyada oo aan laga hadlayn inay ragga kula tartanto haddana kuraas ay gaar uleeyihiin oo dumar keliya ku tartamayaan la helo runtii tan ergadu wayska fududay inkastoo iyada laftigeedu ay hawsheedu badnayd oo dad badan aanu ku xirnay oo lasoo buuxinayo lix iyo tobanka laakiin midda aada iyo aada u adag waxay ahayd kuraasta ay dumarku sida gaarka ay u tartamayaan taasoo ay sababta aan isleeyahay ilaa ilmadu ay aada ugu adkaayeen waxaan isleeyahay sababtu waxa weeye rag baa tartamay oo horey kuraastaan u raadiyey oo waxa weeye aada u leedingareeyey oo odayaashii iyo waxgaradkii iyo ismadii ka dhamaystay hawsha iyadoo halkaa taagan baa la joojiyey layeen haddaynaan dumar keenin waxba idiin socon mayaan taasina arrin sahlan maahayn waxa weeye marka waxay noqotay in xataa xildhibaan intay isdiiwaan geliyeen xildhibaano intay isdiiwaan geliyeen lacagtii laga qaaday oo shahaadadii murashaxnimada haysta haddana la yiri markii dambe astagii goortii la fiirinayo la yiri ilo ilow waa in la saaraa gabar waa in la dul saaraa arrintaasi marka kacdoon badan iyo isqabqabsi badan iyo eed badan bay keentay ugu dambeyntiina wax kasta ha ahaatee waa la iska darowsaday arrintaasi arrin jirta inay tahay oo aanaan annaga keliya xataa ku lug lahayn inaanu annaga ka dayno qabaa-ilka oo dhahno waa laydinka saamaxay arrin annaga ma garanaysaa mandate-ka iyaga ma ahayn arrin ilaa beesha caalamka ilaa madashii ilaa ma garanaysaa cid kasta oo danaynaysay qoondada haweenku inay soo baxdo laysla eegayay way ahayd gobolada kalena in badan oo kamid a intii sidaas oo kale dhacdo la gudbiyayaada lagu soo celiyay
gudoomiye waxaa jira eedo badan oo iyo cabashooyin badan oo qabaa-ilada ay tirsanayaan intii doorashada ay socotay oo la xiriira hanaankii wax loo qeybiyey iyo hanaankii wax loo doortay waxaa laleeyaha musuq maasuq fara badanaa dhacay dhibaatooyin badanaa la tirsanaya arrintaas ka waran marka sidee idin saameysay idinka adeer wax qaybsiga qabaa-iladu iyagaa xor u ah annagu ma dhexgelayn weliba isimka saxiixaha ah baa wuxuu lahaa moogtahay mas-uuliyadda ugu weyn isagoo lasoo tashanaya nabadoonadiisa ama nabadoonada beesha iskale kursigaas waxyaalaha iyagu ay ku qaybtamaan oo ay ku kala cabanayaan annaga waxa weeye way isu soo dhadhaweyn jiray waa dhexdhexaadin jiray way isu celin jiray laakiin wax hoolahoo annaga muuqda oo ama go-aan qaadasho dhexdooda ah oo badan kuma aanaan lahayn waxaa keliya oo jirtay kuraas laysku qabsaday oo waagii horena ma garanaysaa aan meel ku cadayn oo way jir jireen wixii saas oo kale u adkaadana marka u dambaysa maandhaidkeeda guddiga iyo maamulka halkaa ka jira baa lahaa iyadaasaanu marinaynay marka anagu intaanu xallin karaynay waan xalinaynay ugu dambayntana waxa weeye go-aan baan ka qaadanaynay habraacaanu eegaynay qaabka habraacu uu ogol yahay ama nidaamka sharciyadda abaanuna inta badan maraynay arrintaani arrin culus bay ahayd in la kala cawdo oo cabashooyin badan la sameeyo oo dadku isqabqabsadaan wax hadda mucjisa ama lala yaabo maaha maxaa yeelay doorashooyinka waad og tahay oo way dhacdaa xataa waa laysku laayaa waa laysku qabsadaa waa laysjiidjiidaa waxa weeye waa lagu kala tagaa doorashooyinku waa jiraan kuwa waagii ugu dambeysay soomaaliya doorashooyinkii caadiga ahaayo soomaaliya ka dhacay ugu dambeysay waad garan karaysaa magacyo ay lahaayeen xataa wood khasaare iyadaa jiray waa gartay marka ma garanaysaa aad iyo aada dhibaata uga dhacday waa gartay marka ma jiraan hadda xildhibaano inta la doortay hadda lagu muransan yahay hanaankii loo doortay oo dacwad ay ka furan tahay oo dib loo celinayo idinkana aad laydinku yiri dib u celiya ma jiraan xildhibaanadaas
horta xildhibaano kursi aan lagu muransanayn oo kuraasta aqalka hoose markaan ka hadlayo waxaan oran karaa mid aban laba ama saddex kama badna mid aan laysku haysan dacwo ka oolayn waa laygu dulmiyey lalahayn waa la anaa iska lahaa qof walbiba ma uusan xaqdaraa ka jirta uusan lahayn maba jirinba maxaa yeelay qof walbiba markii la fiiriyo waxa uu isagu rabo oo isagu uu tabanayo baa xaqu u yahay wax kasta oo uusan isagu rabinna xaqdaray u tahay marka arrintaasi arrin iska jirtay bay ahayd laakiin kuraas hadda laga hadhadlayaa way jirtaa annagu inta aanu ka warqabno wixii banaanka ka dhacay oo magaalada dhexdeeda ama laysku qabqabsaday ama hoos loo kale loo dingaraystay annaga shaqadaya ma ahayn laakiin wixii ama xafiiska iyaga soo galay ama aanu hoolalka baarlamaanka baanu ku qabanaynay hoolalka jaamacadaha baanu ku qabanaynay doorashooyinka marka wixii annaga shaqadaanu anagu gacanta ku haynay waan ku qanacsan nahay ismina lihi musuq maasuq baa ka jiray iyo istabamarin wax ismusuq maasuqa iyo wax istabamarinu ma jirin maxaa yeelay culays baa loo daaweynayay oo waxaana maw qarsanaynay ma jirin weli mugdiina wax lama gelin wax ma aanaan qarsan iibiyo waa joogay dalkii dabada waa laga daawanayay hadday hadda khalabaada yar yar yar iska dhacaan oo khalad farsamo ah dee dib mara waa la sixi karaa laakiin iswalihi sida adigu ugu dambaysi ka dhacday khalad badan baad ka samayseen ama ku samayseen waayahay doorashadii annagu mana malaynayo mana jirto waayahay e ugu dambeyntii guddoomiye e hadda shan iyo tobankaa la yidhi xildhibaanadii waa la dhaarinayaa laba iyo labaatankiina guddoomiyihii guddoomiyaasha baarlamaanada e kadibna madaxweynihii ayaa la dooranaya waktiga hadda harima isleedahay marka doorasho ay ku dhici kartaa oo wax waa lagu soo gabagabeyn karaa iyadoo muranadaas iyo cabashooyinka iyo dhibaatooyinkaas aad sheegta ay jiraan
ha way isleeyahay waa lagu soo gabagabayn karaa maxaa yeelay wax wax weyn oo dhibihin ma jiraan haddan hadda doorashooyinku way soo dhamaadeen aqalada aqalka hoose gobolada intooda badan waan ka warqabaa way soo gabagaboobeen mar haddii lasoo doortay xildhibaanadiina waxay ila tahay waxa kii la sugayaa waxa weeye in la gudbiyo oo xamar ay tagaan oo markaas ay ra-iisul baarlamaankii doortaan oo markaa kabacdina markaa kabacdina ay madaxweynihii doortaan guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa maanta deeq raashina kala wareegay ardayda dugsiga sare ee imaamu shaafici ee magaalada boosaaso sida warbixintan ku eegaya wariyahana xasan haykal dugsiga sare ee imaamu shaafic ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxa uu ku wareejiyey deeq raashin ah oo isugu jirtay bur bariis sonkor oo ay ardayda dugsigaasi ay ugu talagaleen dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland munaasabada oo lagu qabtay xarunta dhexe ee dugsiga sare ee imaamu shaafici ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland maamulka sare ee imaamu shaafici macalimiin iyo sidoo kale culimaa uddiin iyo ardayda dugsigaasi ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guud ee ardada imaamu shaafici oo ka warbixiyey deeqdan ay iska soo ururiyeen ardada iyagoona culimaa uddiinka iyo guddiga ka codsaday in ardada loo duceeyo
runtii ardada waxay dareentay maamulka isku duuban xaaladda ay ku sugan yihiin waxaana ay waxaana ay doonaan inay wax ka waxuun ku darsadaan jihad baa socda oo wadanka oo dhan ka socda waxaana ay dooneen wixii ay awoodeen runtii waxaan rabnaa inaan u sheegno in maanta kabacdi goor kala tago tuulooyinka iyo baadiyaha aanan hayraha iyo waalidiinta ay fadhiyin waxaan u baahanahay haye caaliga ah ee ahaan maya ardada iskuulka inaan usaafiyo macalimiintiisi intaa inay ku qayliyaan baa rabnaa runtii dhayaanta way ku badataynaye u-nka iyo qaramada midoobey waxaa rabnaa fariinta iyo daaqa la soo diraya maanta kabacdi inay noqdaan maamulkii iyo ardada iskoolka imaamu shaafici maye xaalad maanta waxbaa naga sii ah ilaahay subxaana watacaala ayaa ka dhuqaadi kara dhibka ducadana waa soo wadnaa annagana waxaanaa culimada iyo guddiga abaaraadka xaaladaha runtii maaaduda iska dagan yihiin in annagana subxaana watacaala
ustaad xasan cabdilaahi xirsi oo ka mid ah guddiga macalimiinta gaar ahaan qabanqaabada ardayda ayaa isna goobtaasi ka hadlay runtii waxaa farxad inoo ah oo wax lagu faano ah inaan ku faano ummadeenna iyo dalkeenna oon cidno u maqnayn ayla noqonayn inaan idhaahno qayb ka mida annagaa ah annagaa isku tasanayna annagaa isu nool gaalo uma baahnin cidna uma baahnin annaga ayaa iscaawin karnaa annaga ayaa isku filan annaga ayaa waxaan samaynaynaa annagoo baajaysan ayaan iska jaraynaa markaasaan walaalaha siinaynaa runtii arrintaasi waxay ahayd arrintii nagu dhiirigelisay inaan barnaamij kaan samayno maamulaha sekondariga dugsiga imaamu shaafici ustaad farxaan cabdilaahi warsame ayaa guddiga ku wareejiyey deeqdii ardada ay iska soo aruuriyeen isagoona ka warbixiyey tirada ama cadadka ay maanta ku wareejiyeen guddiga abaaraha ee puntland waan maanta inaan ku deeqno oo ugu deeqno guddiga aba ugu deeqno dadka abaaruhu aaseeyeen waan rabna inaan ku wareejino guddiga abaaraha oo ugu horeeyo guddoomiyaha guddiga abaaraha reer puntland sheekh fu-aad raashinka halkaa yaalla wuxuu isugu jiraa bur iyo bariis waxaa inoo yaalla burka meesha inoo yaalla waxa weeye boqol iyo toban kiish boqol iyo toban haas baan leeyahay casar boqol iyo toban haas oo bur ah bariis dusha inoo yaalana waxa weeye boqol labaatan iyo sagaal haaf oo bariiska waxaana ugu jira toban kartoon oo saliid ah ayaa inoogu jira waxaa kaloo inoogu jira timir iyo haddii aan kuu ranyahay baasto iyo waxyaalo kale muxuu ahaayana ka kooban baa ku jira raashin maanta aan wareejinayno oo halkaas leeyahay waa dhowr baabuur sanadna qaranta noqon doonaa dhowr baabuura noqon doonaa totalkiisa guud markaan isku daro waa laba boqol labaatan iyo toddoba haaf waxaan malaynayaa bulsho dhan oo maaragtay aad dhan waa inooga filnaan doonaa haddii alla ina abaaraha saan rasuulu ilahi idinka subxaana watacaala
qaar ka mid ah culimaa-udiinka oo uu ka mid ahaa sheekh bukhaari iyo sidoo kale beeldaaji ismaaciil beeldaaji yaasiin ayaa halkaasi ardada uga duceeyey waan ku faraxsanaa maanta inaan kasoo qayb galo xafladan noocan oo kaleeta ah ardada iyo macalimiinta iyo waalidiinta reer imaamu shaafici ay ku deeqeen dadka dhama abaaruhu aafeeyeen inaan goobjoog ka noqono aad baa ii farxad gelinaysa waxaanu aad iyo aad u ammaanayaa u ducaynaynaa ugu hambalyaynaynaa madrasata imaam alshaafici maamulkeeda waalidiinteeda iyo macalimiinteeda iyo ardada sharafta badan waan u ducaynaynaa runtii intaan oo alaab ah iyo intaan oo deeq ay ugu deeqeen dadka abaaruhu ahayaan ee walaalahayna
waxaan ugu ducaynayaa ardada shaafici horta marka ugu horeysa ilaahay subxaana wataala roob baan weydiisanayn ilaahu roob nasiib ilaahu roob dedegaha aan waxbana yeelin ayaan ilahu ku weydiisanayn allahuma aqitnaa kaytan muqiitan allahuma aqitnaa kaytan muqiitan allahuma aqitnaa kaytan muqiit ilahay roob baan weydiisanaynaa waxaan oo dhan hadda innaga waxba ma qaban karno haddii balaayiin iyo balaayiin iyo aan dadka ugu deeqno ayaamo weeye waa bilo ilahay un baa wax deeqi kale ilaahuna soo deeq ilahu tabartanada waan aragnay annaga ku caadsanay waan kuu soo noqonnay waxaana waa dembi aan gallay ilahay oo dembiganaga ha noo qabanin ilahu naga dhaafo xoolaha iyo quraanjada iyo shimbiraha ilahu nagu soo waraaba gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlay oo deeqdaasi ardada kala wareegay iyo maamulka dugsigaasi guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland sheekh fa-aad xaaji maxamuud
ardayda iskoolka imaam shaafici macalimiinta mudaarada iskuullada yani sekshanada kala duwan ee iskuulka kulli aad iyo aad baan bacdallahi ugu mahad celinaynaa kaalinta mugga leh oo ay qaateen iyo sida isxilqaanka leh oo ay u garteen inay walaalahood u gurmadaan ya yani wuxuu yidhi ninkii mudada markii aan ka jabay iyo boqorka taaggiisa habeenkiiba way diran lahaa bahalka cawlaaye raggii buurta dheer igala baxay deerka ka ogsooni ninkii inuu burunji iga cuno ii bariidinayey ee aan dad kale ii tarayn beerka ka ogsooni ninkii beel fog jiray ee soona bixi waayey ee inaan bogsado uun jeclaa beerka ka ogsooni bah ilaa goortay dhammaan igu dulbooyeysay bah sardhaysina bada inay tiri beerka ka ogsooni soo ma jeedaan marka insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay barwaaqo iyo guul eebay idinku buunbuuni maxaa yeelay dadkiina inaad u gurmataan inaad wax tartaan inaad u istaagtaan ayaad isu taagteen bini aadamkana waxaa la kala bartaa markay dhibaatadu timaado qofna xaskuu madaxa gelinaya qofna wuu soo istaagaya soo ma jeed marka iskoolku kaalin mugluu qaatay ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa iskoolka allaha barakeeyo ardadiisa allaha barakeeyo macalimiinta allaha barakeeyo wiilal iyo gabdhaba allaha barakeeyo mudarada allaha barakeeyo tacliinta ilaahay subxaana watacaala ha u fududeeyo raashinkaana soo ururiseen yani waxa weeye bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid isugu jirta runtii aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin runtii anigu guddiga qayb kamida garowey raashinka ka ururinaysay aniga iskuullada basaasaa la soo wareegay walina qayb waa inoogu dhiman yihiin ilaa iyo hadda kaalinta koowaad iskoolka imaam shaafici baa ku jira baarak allah fiikum
maaha markii ugu horreysay ee dugsiga imaamu shaafici oo uu ku wareejiyo guddiga gurmadka abaaraha ee puntland taakurada ardada inta badanna ay kaga qayb qaataanna walaalahooda ku tabaalaysanna deegaanada ay ka jiraan abaarta baahsan xasan haykale raadiyo daljir boosaaso gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika qeybteeda garowe waanu waraysi la yeelanay ayaa ka hadlay horumarka jaamacaddu ay samaynaysay muddooyinkii lasoo dhaafay isagoo dhanka kalena shaaca ka qaaday in ay jaamacaddu heshiisa la gashay jaamacado kale oo debadda ah si loo kordhiyo ardayda wax ka baranaya jaamacadda aqoontooda
ilaahay baa subxana watacaala maxad iskale mahadda alla subxana watacaala kadib waxaan mahad celinaynaa radio derjir oo runtii barnaamijyadan wax ku oolka ah oo dadka ku dareensiinayo waxbarashada wadanka ka jirta iyo qiimaha ay leedahay aad baan uga mahad celinaynaa jaamacaddan bariga africa ilaahay mahadiisa waxay jirsatay hadda sanadii toddobiyo tobnaad ayaa la oran karayaa waa qaangaar runtii ilaa waagaa lasoo bilaabay oo sagaashan iyo sagaalkii ilaa maanta oo la joogo oo laba kun iyo lix iyo toban ay tahay yani waxay maalmo marxalad bay soo taagnayd waxaa jirtay marxaladda ay jaamacaddu hal farac keliya lahayd ama xarunta weyn keliya ay jirtay maanta se ilaahi subxana wa tacaala mahadiis waxay leedahay toddoba xarumood oo ku kala baahsan yani puntland iyo dhul ka baxsan labadaba waxaana filayaa inay u socoto inay noqoto jaamacad guud ahaan soomaaliya o dhan degto jaamacad soomaaliyeed sida sida ay tahay xaruntan garowe waxaa la aasaasay laba kun iyo sagaalkii ayaa la aasaasay waxay ahayd xaruntii labaad ama faracii labaad oo la aasaaso oo jaamacadda bariga africa ay leedahay ayay ahayd gaalkacyo ayaa ka horeysay runtii wax badan bay kusoo kordhisay deegaanka oo waxa weeye jaamacaddan markii la aasaasayay ama faraca markii la aasaasayey jaamacado kale ayaa waddanka joogay haddana waxaa moodaa marka la fiiriyo dhinaca tartanka xagga aqoonta loo tartamayo markay tahay barnaamijyada qeybtooda oo ku cusub deegaanka laftigiisa oo jaamacadii hore aysan bixin jirin markii la fiiriyo dadka ku nool oo ka macaasha oo waxa weeye tirada badan oo jaamacaddu ahayso ilaa wax ka badan macalimiinta toddobaatan wax ka badan ah shaqaalaha kale markii laisku daro markii la fiiriyo dhismayaasha ay magaalada kusoo kordhisay yani waxa weeye wax fara badan oo tiro badan bay kusoo kordhisay intaana waxaa usii dheer cilmiga iyo aqoonta iyo ardadii ka qalin jabisay oo ilaa shan boqol oo arday iyo abaf ah ilaa laba kun iyo sagaalkii yani ilahi subxana watacaala mahadiis weeye kadibna waxay ku suurta gashay dadkii dhidibada u taagay oo ku talagalay inay barnaamijkan u socdo waayahay guddoomiye haatan waxaad jaamacado dibadda ah sida malaysia iyo jaamacado kale aada la wadaan sudan waxaad la wadaan waxbarashada dhinaca masterka ayaga ka waran sidee waxbarashadaasi idinku soo degshay inaad heshiisya la gashaan jaamacada dalka dibadiisa waa mahadsantaha walaale waxa weeye jaamacaduhu markii hore waxay la daalaadhacayeen inay fariisiyaan barnaamijkan undergraduate-ka la dhaho ama waxbarashada bajularka ah ee hoose haddii dadkii ay qalin jabiyeen oo dad fara badan ay soo baxeen waxay u baahdeen dad fara badan oo ka mid a inay helaan waxbarashadii masterka ahayd waxaa laga yaaba dadkaas in badan oo ka mid a inaysan awoodi karayn inay waddanka dibaddiisa ay aadaan oo kharashaadkii iyo safarkii iyo laga yaaba hataa qofkii shaqo inay xanibto iyo waxyaalo badan oo la mid ah jaamacaddu waxay ka fakertay markaas inay soo kordhiso barnaamijyadan masterka ah master programka iyadoo markaas niyadda ku haysa tayada programka iyo si u soconayo ardayga wuxuu ka faa'iidayo qualitygii yani marna aan tanaasul ka sameyneyn hadda dhowr barnaamij ayaa socda jaamacaddu hadda waxay gebagabaysay barnaamij master ah oo jaamacadda laftigeeda bariga africa iyadu ay si gooniya u leedahay macalimiinteeda iyadu si gooniya u keensatay oo macalimiin yemaniyiin iyo macalimiin kale oo suudaniyiin ay isugu jiraan ay dhigayeen barnaamijkaasi hadda waa gebagabo oo waa dhammaad waxaa kaloo jira barnaamij shareeco ah oo runtii qeybo badan u kala qeybsama oo waxa weeye master shareeca iyo master qaanuun ah masarka shareecada lagu qaadanayo fiqhiga maadooyinka usuul fiqhiga siyaasadda sharciga qaanuunkana lagu qaadanayo qaanuunka guud iyo qaanuunka gaar iyo waxa weeye yani waxa weye maadooyin badan lagu qaadanayo ay la gashay jaamacadda jaamacat afriqiya alcaalamiya sudan ku taala runtii isaguna bilow fiican buu hadda bilaabmaya oo barnaamijka weli waa socdaa ololihiisii iyo habeentiisii waxaana filayaa dad fara badan inay ka faa'iideysan doonaan oo kuliyadaha shareecada iyo qaanuunka bartay waa jaamacad runtii jaamacadaha suudan hormuudka jaamacadaha waa ka mid ah wax fara badan oo faa'iidaan laga faa'iideysanayo barnaamijkana guud ahaan tayadiisa iyo waxa weeye ardayga kasoo baxaya iyo wax oo dhani yani labada jaamacadood si gooni ay uga wada fadhiisteen oo ay ka wada niqaasheen oo meel ay isla saareen barnaamijka kale oo master programka ah oo socda hadda waa jaamacadda la dhaho lincoln university college oo malaysia ku taala ayaa jaamacaddu dhowaan waxay la gashay heshiis khamiistii dhaweyd ayaa duruustu bilaabatay intii ka horeysana waxaa la socday oo la waday registrationkii iyo ardayga abaabulkii iyo dokumentiyada la hubinaya iyo waxoo dhan afar barnaamij oo muhiim ah ayaa ay bixineysaa oo waxaa ka mid ah maamulka guud waxaa ka mid ah yani maamulka ama shaqaalaha sida loo maamulo ama waxa la dhaho human resource management waxaa ka waxaa ka mid ah caafimaadka guud public health waxaa ka mid ah waxa weye bangiyada islaamka iyo qaabka waxa weeye loo maamulo iyo sida ay shareecadu u ogoshay iyo siday ushaqeynaya iyagana islamic banking and finance barnaamijtaasi runtii aqbalaad fara badan bay heleen oo aada u fiican arday tiro badan baa isdiiwaan gelisay arday tiro badan baa waxay kasoo baxeen shuruudihii iyaguna duruustii waa u bilaabatay labada xarumood oo xarunta weyn ee boosaaso iyo faracan garowe baa barnaamijku insha allahu tacaala ka bilaabmay duruustiisii oo macalimiinta soomaalida ayaa faceka koowaad oo hore ardayda duruusta la akrinaysa laakiin waa macalimiin qualified ah oo barnaamijyadaa soo bartay kadibna macalimiintoodii maleeshiyaanka ahaa baa u imaan doona haddii ilaahay yidhaahdo sidaasay ku socon doontaa guud ahaan kheertana dhegeysanaysa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xulashada barnaamijka xulashada maanta waxaa idiin sahashay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis barnaamijka anigu axmed maxamed nadiifa baa idinla socodsiinaya xarunta daljir abuuhoodla ayaan idinka soo jeedinayay isgaadhsiina waa golis ku dooro halabuur iyo horumar joogta barnaamijkan kiisi xigeyntaan ku kulmi doona akhyaaray haddii rabiidma waxaan idinku dhaafayaa intaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu